qodobada aad maqli doontaan waxaa ka mid a wasiiradda caafimaadka oo ka hadashay lacag la siinaayo dadka iskooda ugu shaqeeya ama uga shaqeeya dhanka caafimaadka iyo ciidamo ka tirsan militariga soomaaliya oo dholotus oga qayb galay dalka kenya intaasi waa qaar ka mid ah qodobada warkeenna ee subaxnimo ugu waaweyn waa subaxnimo axadda taariikhdu ay ku beegan tahay shan iyo labaatanka bisha labaad ee febraayo sanadkan labada kun iyo sagaal iyo waa labaatan iyo afarta kusoo dhowaada qodobadaasi iyo weliba kuwo kale oo dhammaystiran madaxweynaha dalka william ruuto oo ku sugan caasimadda waddanka namibiya ayaa waxa uu halkaasi uga qayb geli doonaa aaska madaxweynihii hore ee waddankaasi namibiya oo ku geeriyooday dalkaasi william ruuto ayaa ka mid ah siddeed iyo toban madaxweyneyaal oo ka qayb galaya aaska qaran ee loo samaynayo madaxweynihii hore ee dalkaasi oo lagu qabanayo aagga taalada halyeeyada ee dalkaasi waa madaxweynihii hore ee dalkaasi ayaa sanadkii labada kun iyo afar iyo tobankii laga helay cudurka kansarka waxauna asaga oo la daaweynayo ku geeriyooday afartii bishan waa bishan labaad ee sanadkan labada kun iyo afar iyo labaatanka waxa uu geeriyooday asagoo markii labaad madaxweynihii ee dalkaasi waxa uuna markaasi asagu ku geeriyooday waddankaasi wasiiradda caafimaadka ayaa waxa ay ka hadashay lacaga la siinayo dadka iskooda oga shaqeeya caafimaadka wasiiradda wasaaradda caafimaadka dalka suusan wafula ayaa sheegtay in dowladda dhexe ay ka go'an tahay in shakhsiyaadka iskooda oga shaqeeyo daryeelka bulshada ee loo yaqaano c h f s la siinayo lacaga ay ku howlgalaan waxa ay carabka ku adkaysay in saraakiishan loo tababarayo ama la siinayo sidoo kalena waxa ay sheegtay in dadkaasi la siinayo lacagahaasi waxa ay carabka ku adkaysay in saraakiisha oo tababar la siiyey ay sidoo kale haystaan qalab ay dadweynaha ogu adeegi karaan ayagoona sidoo kale adeegsanayo teleefoonnada casriga ah xilli arrimahan ay ka hadlaysay ayadoo ku sugan ismaamulka bungoma ee galbeedka dalka ayay wasiiradda caafimaadka sidan tiray vile tulitangaza ya kwamba tutawapatia kits mko na kits ama hamna watu elfu tatu mia tano kila mmoja ako na kiti yake peperusha juu kenya ione bungoma tuko na kits za community health promoters jambo la pili tulisema baada ya kuwapatia kits tutawapatia simu na siyo simu hii ya ndundurunduru hapana simu ya kisasa ambayo wewe unaingia kwa kila boma na unaweka data smartphone manufactured in kenya mumepata hamjapata peperusha simu zenyu juu kenya ione kenya ione wako na kit wako na simu wamefanyiwa training so jambo ilikuwa imebaki ni mo ni moja tulisema tutawapatia stipend county government inawapatia 50% sisi tunawapatia 50% na leo ndio ile siku na jana niliangalia account nikaona pesa iko leo tunataka kuacha hapa 17 million shillings for these people so mimi ni kuwaomba nyinyi chps uko na kit uko na simu na uko na stipend sasa kazi itakushinda kweli siddeetan iyo sagaal dhibic shan star f m galgaduud
wasiirka warfaafinta soomaaliya ayaa khudbad ka jeediyey shirka wasiirada caalamka wasiirka warfaafinta dhaqanka iyo dalxiiska ahna guddoomiye ku-xigeenka golaha wasiirada warfaafinta ee ururka wadamada islaamka daawud aweys jaamac ayaa ka codsaday dalalka xubnaha ka ah ururkan inay ku garab istaagaan soomaaliya mowqifkeeda ay uga horjeedo xadgudubka etoobiya ay ku soo faragelisay qarannimadii weliba madax bannaanida soomaaliya wasiirka oo khudbad ka jeedinayay shir aan caadi ahayn oo wasiirada warfaafinta wadamada islaamka ay ku yeesheen magaalada istanbul ee dalka turkiga loogana hadlayay gobol falka ay israa'iil ku hayso dadka reer falastiin ee ku dhaqan marinka kaza ayaa xusay in soomaaliya oo dadaal ugu jirto inay dalkeeda amni ku soo dabaasho ay nasiib darro tahay in etoobiya oo si sharci darro ah caalamka oga baxsan heshiis isgaafgarad ahaa ay arrinkaasi iyadu ku dhaqaaqdo islamarkaana ay la gasho ee maamulka ee somalilan in ay iyadu ka saxiixato arrimaha ku aadan dhanka badda wasiirka waxa uu sheegay in go-aankan guracan ee etoobiya uu khatar ku yahay gobolka geeska afrika oo dhan iyo weliba caalamka intiisa kale waxa uu dhanka kale wasiirka warfaafinta khudbadiisa ku xusay in wadamada islaamka looga baahan yahay inay u midoobaan dalabka ah in la siiyo ama markaasi la dhisaba dowlad falastiiniyiin ah ay leedahay ama ay leeyihiin oo islamarkaana ayadu arrimaha ku aadan dhanka falastiin si wada jira wadamada islaamka ay xoogga u saaraan shirka wasiirka warfaafinta ururka ama shirka wasiirada warfaafinta ee ururka wadamada islaamka ayaa sidoo kale la dul istaagay khatarada waa dhanka khatarka ama khatarada wararka sidoo kalena arrimaha ku aadan in falastiin ama ghaza arrimaheeda hal meel looga soo wadajeeso si ayagu taageero loo siiyo sidoo kale waxaa xubnaha o i c ay cambaariyeen xadgudubada ka dhanka ah suxufiyiinta ee ka socda ee kaza warka wuxuu si toosa inaga imaanaya magaalada gaarisa anigoo bishaar axmed dhaqaneh ayaa inala socodsiinayay waxaana markaasi aan ku sugannahay haatan garoonka ee ciyaarta ay ka socoto oo ah arrimaha ku aadan dhanka gaza waa dhanka markaasi ciyaaraha ka socda magaalada gaarisa intaan kulmayno warkan kiisi xigo waxaan inaga tegaynaa sidaasi nabadgelyo salaamu ullaahi calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu